بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وما بعد فيقول الناظم رحمه الله تعالى ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا فكلهم يعصي وبالعرش يصفح ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يردي ويفضح ولا تك مرجيا لعوبا بدينه ألا إنما المرجي بالدين يمزح meesha wuxuu kaga hadlayaa masalo la loo yaqaano murtakib lkabiira ruuxa muminka ahaa ee dembiga weyn galay xukunkiisu muxuu noqonaya dembiga uu galayna uusan markaa dembi gaalnimo keenaya ahayn masaladaas kaga hadlaya wuxuu yidhi marka walaa tukfiran ha gaalaysiinin ahla asalaati salaada dadkeeda ha gaalaysiinin wa in casaw haba caasiyeene haba dambaabeene maxaa yeelay fa kulluhum dadka dhammaantood yacsi wuu caasiyaa alle wadul carshi allaha carshiga u saaxiibkiina yasfaxu waa dhaafaa cidan dambaabin ma jirto allana waa dhaafaa walaa tactaqid hana caqiidaynina ha rumaynin ra'ya alkhawaariji khawaarijta ra'yigooda ha caqiidaynin maxaa yeelay inahu ra'yiga khawaarijtu maqaalun waa odhaah iyo ictiqaad kaasoo yurdii halaagaya oo yafdaxu faleexaynaya liman cidda yahwaahu jecel oo doonaya walaa taku hana noqonin murjiyan murji ha noqonin kooxdaa mid ka mida ha noqonin murjigaasoo lacuuban mid ku ciyaarid badan a bidiini diintiisa ku ciyaarid badan diintiisa ku ciyaaro ayna waxba dhabka ahayn alaa hoy buu yidhi soo jeedseen inama almurjiyu ninka murjiga yahay yamsaxu wuu kaftamayaa bidiini diinta waaba ku kaftamayaaba waaba nin kaftamaya oo ciyaarayaba nin dhab yani ku salaynayaba maba ahba saddexaadeedi wuxuu kaga hadlaysaa sheegnada masalada loo yaqaano murtakib alkabiira ruuxa dembiga weyn ku dhacay ee mu'minka ahaa ma aha hadduu gaal ahaa mu'min buu ahaa ilaahay rumaysan aakharo rumaysan dembi weyn buu galay dembiga weyn oo uu galayna dembi gaalnimo keenaya ma aha oo kufri iyo shirki ah hadduu kufri iyo shirki galo waa masalo kale laakiin dembi wuxuu galay aan kufri iyo shirkina gaarsiisnayn oo islaamka lagaga baxaynin laakiin haddana dembi weyn ah dembiga uu ku dhacay ma ku gaaloobayaa mise ku gaaloobi maayo shirki hadduu yahay kufri yahay garanay dembiga hadduu mukafir yahay oo ruuxa diinta ka saarayo isaga war kalewe waa ka hadli doonaa laakiin dembiga uu galay ma aha dembi lagu gaaloobayo waa dunuubta kale waaweyn maalan wuu zinaystay waxbuu xaday maalan waxbuu boobay oo dhacay laf buu dilay dunuubta waaweyn buu galay ma ku gaaloobayaa islaamka ma kaga baxayaa mise kaga bixi maayo maxaa xukunkiisu noqonaya wuxuu ku yidhi marka walaa tukfiran ahla asalaati dadka salaada u saaxiibkeed tukada ha gaalaysiini wa in casow haba dambaabeen dembi kastay galaan mar hasuu dembigu dunuubti lagu gaaloobayay ahayn dembi kastay galaan ha gaalaysiina gaalnimaha ku xukum wuxuu yidhi marka laakiin dadkan ka hadlayno ee leenahay yaan la gaalaysiinin markay dembi ku dhacaan waa dadka ahlu salaadkae tukada wey meeshaan uuna faasirama wuxuuna fahamsiin rabaa ruuxaan tukanin inuu gaalyahay wax laga hadlayo leeyaan la gaaraysiinin hadday dunuub galaan waa dadka tukada laaka ruuxu mar hadduu tukado waa muslim siduu nabigu sheegay sal ly wasalam man sallaa salaatana wa akala dabiixatana wastaqbala qiblatana fahuwa almuslimu lahu maa lana wa calayhi maa calayna bu nabigu sal lay slm ruuxii salaada nada tukada waxaan gowracnana cuna qiblada nadana u jeedsada waa muslim waxaan leenahayna waa leeyahay xuquuq ah wixii mas-uuliyadeen xilmi la saaranna waa saarantahay حروف المسلمين تلو معنا الروح انتو كده قبلنا وتشيسنا دور على المسلمين تلو معنا ماشي وحا لقى فهم ايه روحان سلابتك بمعنى مسلمة حديث كذا يعني وحو مفهوم كيسا وانا سيدة قرآن قائلة كم بدأ يعبونه فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين بله حبيب قال لنا كسر النغران سلابنا بتكلان سكبنا بحيان وولانيه من الدين تلوك ولا لا صدح لأميد كميدة هبيلنا ولا التنوان ما يمانسا صلاة مركة وحي كم تاي أخوان الدين قال وحي كو كيرسا بمعنى إيمان حبيب صلاة دين لواي بمعنى إيمانك ولا واي فاسترابوا بأفراد النار تقال مركي لو يديون لما سلككم في سقر maxay yidhahdeen lam naku min almusalliin bay ka bilaabeen maxaa saqara inu geliye naarta la yidhaahdo waxay yidhaahdeen maanaan tukan jir intayna wax kala gaarin salaad la-aanta inay saqaro gelisay ayay macnaa waxay ugu horreysiyeen rasuulka sal ly slm xadiis cadcad buu ku sheegay inuu taariku salaadku gaal yahay waxaana ka mid ah xadiiska jaabir bin cabdillahi fi saxiix muslim nabigu wuxu uri sal lay slam bayna arajuli wa bayna alkufri tarku salaa ninka iyo gaalnimo waxaa u dhaxaysa salaada ka tegitaankeeda hadduu salaada ka tago bimacnaa waa gaaloobowa musnadu axmed iyo keyrkii waxaa isagana ku yimid xadiidi burayda inuu nabigu yuri sal ly wasalam alcahdu aladi baynana wa baynahum asalaa annaga iyo iyaga waxa noo dhexeeya iyo farqigana kala saaraya annaga iyo gaalada waa salaada faman tarakahaa faqad kafar binabi sal ly slm ruuxii ka taga waa gaaloobay ijmaaca saxaabaduna saasuu ku tiroosaday taariku salaadku inuu gaal aha khilaafka dib buu ka yimid culamada qaarkood ay leeyihiin taariku salaadku gaal maaha waa khilaaf dib ka yimid laakiin xilligii saxaabada taariku salaadku inuu gaal yahay bay qabeen asxaabu rasulillah sal ly slm ayagoo nusuustaa ku dhisaya ficlan waana saa taariku salaadka waxaa xoog badan inuu kaafir yahay oon lagu tashanayn axkaamta muslimkana aan la siinayn walow a'imada qaarkood ay masalada dood ka qabaan oo khilaaf ku jiro haddana say u xoog badan tahay nusuusta marka la fiiriyo taariku salaadku waa inuu gaal yahay hadduu dhintana salaatuljanaaza lagu tukan maayo gabadh muslimadana ma qabi karayo nikaax uma qabto yani qubuurta muslimiintana lagu aasimayo yani waxaa mucaamaladii axkaamtii gaala lahayn jirto o dhan baa la siinaya axkaamtii muslimiintu lahayd oo dhanna waa laga qaadaya maa saas w marka saas daraaddeed imaamku wuxuu ila yidhi dadka aan la gaalaysiinaynin ee ka hadlayna waa dadka ahlu salaadka awey dadka tukadayn amaa taariku salaad isaga warkiisa ma hayno saas maa ayb kuwa markaa tukada salaada tukada hagaalaysiinin buu ku yidhi haba caasiyeen eh dunuub waaweyn ama kuwo yaro midday dooni baa ku dhacan hadduuse dembigu ahayn dembi qur-aanku sheegay ama sunnadu sheegay in lagu gaaloobayo hadduu dembi lagu gaaloobayo galo ama shirki uu galo ama kufri galo markaasi waa gaaloobaya laakiin waxaan ka hadlayna waa dunuubtan gaalnimada gaarsiisnayn xataa markaa uu galo dembi gaalnimo keenayo shirki iyo kufri keenayo markiisii horena uu muslim ahaa waxaa la kala qaadayaa ficilkiisa iyo dhaqankiisa iyo qowlkiisa oo isaga markale waa la xukumaya waxaa la hadalkaan waa hadal gaalnimo ilahay cid aan baad baryaysa waa gaalnimo ilahay cid aan baad usujuudaysa waa gaalnimo ilahay cid aan ahayn baad maala waxa kaalmo weydiisanaysa waa gaalnimo waa la xukumi taas laanna qur-aanka iyo sunnadaa si cad kuu tusa ruuxii laakiin arintaasi ka dhacday laf ahaantiisa marka la xukumayo isaga laftiisa ma gaalba mise waa muslim marka la xukumayso waxay u baahan tahay inaad fiiriso ruuxani maxaa u geeyey arrintan hadduu jahli u geeyey ha xukumine jaahilnimada ka saar waxbar hadduu ta'awul u geeyey oo waxbaa isu muujiyo daliil uu u qaatay oo masalada uu ku banaystay oo caddee inaysan daliil u ahayn shubhada ka saar haddii uu geeyo nisyaan iyo halmaan u geeyo xusuusi haddii uu sabab uu jiro u geeyey oo macquul ah oo yani waxyaalaha cudurdaarka shareecadu ay ruuxa ku siin kartaa sababkii ilaa la meesha laga saaro oo xujada lagu oogo la gaalaysiin maayo isagoo wax lagu gaaloobay galay haddana lafahaantiisa la gaalaysiin maayo ilaa jahliga laga saaro oo la yidhaahdo warkada masalada saxaabada ridwaanlahi calayhi qaarkood waa kuwa nabiga u sujuuday salawatu rabbi waslamu caleyh qays ibnu sacad iyo mucaad ibnu jabal saxaaba bay ka soo wada oo nabiga u sujuuday sal alay wasalam oo nabigu sal alay wasalam maya yani waxay soo arkeen shaam baa waxay ku soo arkeen iyagoo bulshada u sujuudayso madaxdooda iyo yani culimadooda diinta iyo iyagoo u sujuudahay markaas idaa nabi ilaahay adigaaba kuwaa ka mudan adigaa nabigu u sujuuda ka mudan markaas u sujuuda nabigu sal lay slam markaasuu yidhi maya waad gaalowdeen muusan dhihin laakiin nabigu khaladkiibu ka saxay ijcal lanaa daatu awaat wada saxaabada qoladii macnaha reer marka markay soo islaameen oo islaamnimadooda cusbayd oo nebigu xunayn uu kusii socday qolo geed barakaysanayay arkeen markaas nebi alla anagana geedaan barakaysanay noo samey nebigu wuxu uri sal lay wasalam waxaad dhahdeen ilahay waan ku dhaartay reer bani israa'iil hadalkoodii oo kale ijcal lanaa ilaahan kamaa lahum aaliha haddana macdalika nabigu ma gaalaysiinin laanna aqoon darriyo jahli baa ugeysay marka farqiga u dhexeeya takfiiru mucayan iyo takfiirka caamkeed ficilkiisa iyo qowlkiisa la xukumayo cinda ahli sunna waljamaca taasi marka waa mas'alo ku saabsan ruuxii gaalnimo ku dhacay ruuxii shirki ku dhacay ruuxii kufri ku dhacay baab buu leeyahay waa meesha ay kaga hadlaan fuqahadu yani axkaamta riddada ay kaga hadlaan kutubta fiqiga o dhan way ku taalla murtadka axkaamtiisa maxaa lagu ridoodaa maxaa islaamka lagaga baxaa nawaaqid alislaam meesha baabkaasay leedahay taa waa mas'alo kale marka mas'aladan laakiin halka lagaga hadlayo waxa weeye waa muslim ama mu'min baa ahaayo muslim islaami baa lagu ogaa markaasuu dembi galay dembiguna kii lagu gaaloobayo ma aha waa kuwaan hadda sheegayna zinada iyo xatooyada iyo beenta iyo xanta iyo waxdilidda iyo waxdhacidda iyo dunuubtaasuu galay maxaan odhanaynaa ma gaalbaa mise waa mu'min cinda ahlusunna waljamaca waxay qabaan ahlusunna waxay qabaan waa mu'min caasi ah waxaad leedahay mu'min weeye laakiin iimaankiisu ma dhammaystirna waxaad leedahay waa mu'minun naaqisuliimaan waa mu'min iimaankiisu dhiman yahay iimaanka asalkiisi waa haystaa laakiin iimaan buuxa ma aha maxaa yeele iimaan buuxa hadduu yahay macaasidan ma galeen sooma macaasidanba waxaa u geynaya iimaankiibaa nusqaamay macsiyadanaa iimaankii dhaawacday marka islaamkana ha ka saarinoo gaal weeye hadhihin iimaan buuxuu leeyahayna hadhihin laakiin waxaad leedahay waa mu'min laakiin iimaankiisu dhiman yahay ama waxaad tidhaahdaa waa mu'min oo daacada iyo khayrku la imaanayana mu'min buu ku yahay dunuubta uu galayana faasiq buu ku yahay sidaas waa madhabka ahlu sunna waljamaaca qur-aankaana saa kutusay iyo sunnada nabiga sal lay slm maalan qur-aanka alla wuxuu yihi subxaana wa tacaala wain taa'ifataani min almu'miniina iqtataluu faaslixuu baynahuma soma hadday laba kooxood oo mu'miniinta ka mida dagaalamaan heshiisiiya laba kooxood oo dagaalamaya fa haddana waxaa laleeyahay labadu waa mu'miniin ruux mu'mina inaad la dagaalanto soo dembi weyn maaha soo dembi weyn maaha inaad la dagaalanto bal inaad hubka ku fiiqdo hub inaad saa ugu fiiqdo baaba dembi weyna inaad u diyaar goobto oo la dagaalanto iskaga dhaaf ayagoo labadoodiiba dembigeeda ku jira dagaalamaya laba kooxood ayageen ba haddana ilaahay wuxuu leeyahay min almu'miniin waa mu'miniin baa laleeyahay sooma marka waa ruux dembigeeda ku jira oo haddana mu'mina qur-aanka sheegay macnaa ma gaaloomiya dagaalkay dagaalamayaan ayagoo mu'miniina waa khaldaya dembigeedna waa galeen laakiin islaamnimadii kagama baxayaan kadalika kii wax dilay ee walaalkii khaladka ku dilay waa ka rabbi yihi subxana wa tacaala faman cufiya lahu min akhiihi shay-un faitibacun bilmacruufi waadaaun ilayhi biixsaan kii labadii isdishay buu alla wuxuu leeyahay haddana diin bay walaalo ku yihi qaatilka lafta dilay gardaradana ku dilay alla wuxuu leeyahay weli waa mu'mino kan uu dilay bay walaalo yihiinoo diinta iyo iimaankay walaalo ku yihi lama gaalaysiinin hadduu ku gaaloobi lahaa dilka uu dilayna lama dhaheen walaalkaa wey laanna walaalnimada iimaankaa keenay wuu gu-i lahaa haddii dilka lagu gaaloobayo haddii dilka lagu gaaloobayo macnaheedu marka waxa weeye qur-aankaa ku tusay in uusan ku gaaloobaynin oo ruuxu uusan kaga baxaynin dambigeeda waaweyn saas daraaddeed baa nebigu sal ly wasalam saxaabada qaarkood oo zina ka dhacday nebigu sal lay wasalam xadduu ka ofiyey markii la xaday kadibna saxaabada qaarkood oo wax ka sheegay oo hadal ku yara tuuray nebigu waa u diiday salawatu rabbi waslamu caleyh bal ninkii saxaabiga ee khamrada cabi jiray mar buu khamro cabay waa la keenay waa la jeernay haddana khamru soo cabay waa la jeernay nin saxaabada ka mid ah wuxuu yidhi war habaar alla huriidka balay ku dhacdayan badanaa inta la keenahayo uun la jeerlahayo la karbaashahay muusida isu dhaabo markaasuu nabigu wuxuu ku yidhi sal ly wasalam ha caayin bud waxa ka sheegi hana habaarin bud fa inahu yuxibu allah warasuulahu bu nabi sal ly slam ilahi iyo rasuulkiisu jeclay adiga waa kaa dhaadhici lahayd khamriyo cabba ilahay rasuulkiisa jecel dhici karta isagoo khamro ah cabayo ilaahay rasuulkiisa jecel waa dhici karta oo marna baarka tago khamrada cabo marna masaajidka soo gala tukado soo ma jiri baraan waa mar yani waxa weeyaan meelaha beriidka qaadka laga cuno taga marna waa ka soo baxaayo meelaha khayrku yimaada waa dhici karta ruuxa shaah waa qaadanaysa bal yar baa qaadanaysa ma ma gaaloobin ma gaaloobin oo dunuubta kuma gaaloobayo saas daraaddeed buu nabigu sal ly slam wuxuu u qiray isagoo khamrada cabaya haddana inuu ilaahay iyo rasuulkiisa jecelayo marka waa yani waxa wey waa mu'min laakiin waa khaldamay waa mu'min laakiin iimaankiisi waa dhaawacmay laakiin iimaankii kama bixinoo ma gaaloobin madhab ahlu sunna waljamaaca sidaas way maana wuxuu daba dhigay imaamku intaa markuu inoo sheegay wuxuu yihi fakulluhum yacsi wabilcarshi yasfaxuun dadkoo dhan way dambaabaan allana dunuubta wuu dhaafaa wuxuu tilmaamaya xadiidkii nabigeena sal lla lay wasalam يعني أقول النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون بني آدم ومن وقف بدين انت الدنبابتين دنبي قبلن لو حقوق خير بدن كوة صلى الله عليه وسلم بدن مركي خلدوان بصنعه مركي عديد عبادة إلى هذا الروح دنبي وين قلبه وقالوا بيا يا دين تكون وصو هذا يا إسلامين وصو هذا يا شيخ ولا أوي ولا رق ولا بمر nin aan dembigeyn gelinin ma jiro waa naadir haddaad kii dembigeyn gashada aada kaar cas u dhigto tiraado waan baxday adiyaa kugu soo haraya meesha marka sooma kulli dadku waa caasiyaan allana subxaana watacaala waa dembi dhaafaa allana waa dembi dhaafaa waa kii macnaa waxa weye aayadda qur-aanka rabbi kulaha subxaana watacaala qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim laa taqnatuu min raxmat illah laa taqnatuu min raxmat illah ina allaha yakfir dunuuba jamiica haka quusano ilahay naxariisida dembiga sood gasho ilaahay dunuubtoo dhan waa dhaafaa subxana watacaala marka yani ilaahay waa dhaafaa addoommadiisu waa khaldamaya saas daraaddeed baa nabiga nuxuri sal ly slam xadiis saxiixa rabbi xadiisulqudsi rabbi wuxuu ku yidhi low lam tudnibuu ladahaba allahu bikum nabiga odhanay sal ly slam xadiis labadeeda haddaydaan dambaabi lahayn alla wuuba idin tagsiin lahaa waa laga sii qaabi lahaa wajaءa biqowmin yudnibuuna wayastakfiruuna allaha fayakfir lahu dad kaleo ilaahay dembi dhaaf weydiisto ilahay u dembi dhaaf buu keensan lahaa haddaydaan dambaabi lahayn ilaahay magacyadiisa maxaa ka mid a hafuur baa ka mid a magacaasi dad uu ku fulo sifadiisa in la helo laanna ilahay asmaadiisu magac kasta wuxuu leeyahay mafcuulaad buu leey sooma marka dad dambaabo oo loo dembi dhaafo waa inay jiraan bas marka inaad dambaabaysaan dembigiibaa kala weyn laakiin dadka la gaalaysiinaayo maxaa yeelay ilaahay dembi dhaaf leeyahy xasanaadkay samaynayaan baa dembi dhaaf keeni kara masaa'ibta ku dhacaysaa dembi dhaaf keeni kara ilahay way usoo noqonayaan oo u dembi dhaafaya wahaakada yani waxa weye siyaabo fara badan bu ilahay u dhaafaya fadulcarshi fakulluhum yacsi wadulcarshi yasfaxuun dulcarshi waxay allaha carshiga saaxiibka carshiga asalkiisa waxa la luqada carabiga marka loo noqdo boqorka sariirtiisa la yidhahda sariir baa laga cabira laakiin yani adigu markuu dawladda maamulayo meesha ku fadhiistaa la dhaha aagi hore sariiray ku fadhiisan jireen madaxda oo dawladda halkaasa laga maamuli jiray hadda laakiin kuraas baa lagu bedeshay soo madaxweyneha kursigu ku fadhiista waagi hore laakiin carshiga laga maamuli jiray dawladda halkaasu fadhiisan jira lagu tegi jira lagu qaabuli jiray maana marka carshiga asalkaasa la dhaha laakiin macnaha qur-aanku uu isticmaalay waxa weeyaan waa makhluuqaadka makhluuqa ugu weyn baa carshi la yidhahda uguna koreeya makhluuqaadka oo dhan way ka hooseeya saanqaafka ugu sarreeya makhluuqa uusan gaari karan kulli ka wada hooseeya waa carshiga waxaa la yidhahdaa makhluuqu ugu weyahay in badan buna qur-aanka ilahay ku tilmaamay weliba tilmaamaa la siiyey ilahi subxana watacala ku tilmaamay waana midka rabbi sheegay inuu ka koreeyo subxana watacala oo isagu ka saramaray waa makhluuqa marka aad buu u wey samaawaadkan sidan u wareegsan waa carshiguna kusii wareegsan yahy carshigu waa ku wareegsanya macnaha waana ka weyn intaasu goor buu ka weyn ayib kursiga ayaa ka yar wasica kursiyuhu samaad sama yani waxa weye haddii samaawaadka iyo nimanka oo dhan kursiga la dhex dhigo waxay ka dhigan tahay sidii saxaro dhul bannaan oo xalqa yar bir yaroo wareegsan la dhex dhigo oo kale kursiga intaa la eg isaga laftiisa haddii carshiga la dhex dhigo wuxuu noqonayaa bir yaroo wareegsan oo meel saxaro aad u weyn la dhex dhigo oo kaleeto kursigu wuxuu noqonaya waxaan macno weynahay saa usii weynay oo aad u yar buu noqonaya marka loo fiiriyo carshiga maana marka allaha carshiga u saaxiibkaa carshiga marka waa makhluuq aad u ammaanan ilahay aad u ammaano subxana watacala ahlusunna waljamaca hadday saas qabaan yaa khilaafsanoo masalada ku khilaafsan waa kuwan buurka wuu noo sheegay وحكم ولا تعتقدها عقيدين رأي الخوارج خوارج الرأي غيرها عقيدين ومسألة كسر سمعنا محايا إنه خوارج الرأي غيره مقال وأراح أما اعتقاد ويردي هلاقيا ويفضح فضيحينيا لمن عد يهواه جعل أدونيس عد جعل أدونيس ودورته ربطه wuu halaagaa ugu baabiiyaa khawaarijtu maxay qabaan khawaarijtu waxay bilowgoodu ahaayeen nabiga salawatu rabbi wasalaamu caleyh oo nool bay soo baxeen waxayna ku yimaadeen nabigu sal ly wasalam xuneyn haniimooyinkii uu qabsaday markuu qaybinayay buu rag odayaal ah rag odayaal ah oo islaamnimadooda iska cusbay buu nabigu xoolo far badan siiyey laba boqol boqol geela buusi siiyey nin meesha joogay dulqubaysina laydhah baa wuxuu ihi maxamedow sidan waa eexashay cadaalad sameyba ku yiri rasuulkuna sal alay slam rasuulku markaas intuu aad u xanaaqay wuxuu yidhi haddii aniga oo rasuul ilaahay aan cadaalad sameyn waayo yaa cadaalad laga sugayaa buri markaasuu rasuulku wuxu sal alay slam ninkaa waxaa ka tarmi doona qowm axdaaf ah da'yar u badan oo qur-aan akhris badan oo salaad badan salaadooda iyo qur-aan akhriskooda iyo cibaadadooda iyo soonkooda tiina markaad fiirisaan waad xaqiraysaan tiinaad yasaysaan ragga uu hadalka aniga ugu jeedinaya waa saxaabadii saxaabadii cibaadadooda la ogaa oo qur-aan akhriskooda la ogaa oo soonkooda la ogaa buu wuxuu leeyahay koobiyo kiina markaad isla fiirisaan kiinaad yasaysaan salaada say u hagaajinayaan iyo qur-aan akhriskooda iyo soonka badan iyo caadi maa laakiin nabigu wuxu uhi sal alay slam diintu diintu uma dhaafin fiqhi iyo garasho ma leh qolyahaas nabigu marka sii tilmaamay sal ly slam xilligaa ninkaasi waa tegay waa dhintay laakiin waxay xoogeysteen oo soo baxeen xilliga cali bin abi aalib radi allahu canhu dagaalkii isagiiyo reer shaam uu dhex maray xilligaas markii inta heshiis la gaadhay dagaalka in la joojiyo heshiiskiibay ka xanaqeen markaasaa intay is uruursadeen oo baxeen bay waxay isku uruurseen meel la yidhaahdo nahrawaan nahrawaan oo kuufo u dhow halkaas isku uruursadeen waxay noqdeen marka awood aan sahlaneyn taqriiban sideed kun oo ninba meeshaa ku ururiya markaasaa waxay go-aan ku gaadeen inay laayaan hogaamiyeyaasha muslimiinta markaa hogaaminaya horta waxay xukumeen inay saxaabadu gaalo yihiin oy gaaloobeen labada dhinacba mucaawiya inta la socotay iyo reer shaamna waa gaaloobeen cali bin abi taalib iyo inta la socotana waa gaaloobeen maxaa taraa marka saxaabadii diintii ka tagtay aan diinta u istaagnaydha marka waa ra'yi dhalinyarinimo sooma saas waxa weya saxaabadii diintii ka tagtay diintii rag bay u baahan tahay inagaana laynoogama sokeeyo aynu diinta u nusrayno xageen ka bilownaayo mucaawiya horta aan dilno calina aan dilno camr ibn caasna aan dilno waa saddexdii dhaqaafa hayo saddex nin baa loo kala diray cali bin abi taalib way dileen mucaawiyana way dhaawaceen dhaawac uu ka kacay camr ibnu caasna habeenkaas isagaa dadka tujin lahaa laakiin amar ilaahay wuu baaqday nin khaarijan la yidhaahdaa dadka salaadda subax ka bixi ninkii la soo diray marka wuxuu moodaya inuu camr ibnu caas kiibu dilay waa midda uu leeyahy aradta camran wa araada allahu khaarijan camar inaad dishaa rabtay buu ilaahayna khaarijuu ka dhigay buu ninkaa dishay marka halkaasay ka bilowdeen cali bin abi taalib intayla diray waa kala dagaalamay cabdullahi bin cabaas buu u diray cabdullahi baa la dooday wax badan buu ka dhaadhiciyey afar kun oo iyaga ka mid ah ka soo noqday afartii kun ee kalea ku adkaysatay cali baa la dagaalamay nabiguna waa sheegay sal ly wasalam inuu la dagaalami doono nin astaan uu ku sheegay buuna nabigu sheegay in laga dhexeli doono raggaa la laayay ninkii astaanta lahaana waa loogu tagay meesha yaal nimankaasay marka ahaayeen afkaartoodii marka ay qabeen baa ilaa waktigan soo gaadho weligeed ba jiraysa nimankaa marka khawaarijta laydhada bilowgeedu halkaa ahaa afkaartay qabeen baa wuxuu ahaa ruuxu isagoo mu'min ah hadduu khalad galo dembi weyn galo markaaba islaamnimada waa ka baxaya soo ma mimate haddaad been sheegto markaasaa banaanka u baxda haddaad wax haddo gaalbaatay haddaad wax xamato gaalbaatay haddaad wax disho gaal baatay adiga dembi weyn isugu dhow midku dooni waa noq saas qabe adduunkana waxay kuula dhaqmayaan inaad gaal tahay oo sida gaalado kale kuu laynaya aakharana waxay qabaan inaad naarta ku waarayso oo niyadadaa kasoo baxay mu'minka marka dembiga weyn galay ra'yigaasi ka rumaysnaaya saas daraaddeed waa nabigu wuxuuhi sal alay wasalam khawaarijta markuu ka hadlayey wuxuu yidhi dadka mu'miniinta bay layn doonaan gaaladana way dayn doonaan buu nabi sal lay slam reerna saasay ahaayeen mu'miniinta unbay seeftooda ku wajahnayd laakiin kamayna qaybgeli jirin dagaalada gaalada lagu qaaday astaanay lahaayeen nabigu ku sheegay salawatu rabbi wasalam caleyh astaamahooda waxaa ka mid ahaa nabigu wuxuu ku sheegay sal alay slam xumaantooda iyo fikradooda say u liidato inay xataa naarta naarta inay dadka naarta geli doona eydooda wooga nabigu sal lay slam xadiis waa inta naarta gelaysa eydooda waa waa dad qur-aanka akhrinahayay oo tukanaya oo salaad badan oo soom badan maxaa naarta eydooda laga dhigay laanna waxay fahamkaa la qalloocday marka haddii fahamka kula qalloocdo salaad badan iyo soom badan ay kaafic waxay ku anficmayso marba haddii muslimiintii dhiiggoodii aad balayso torlayso ood gaalaysiiso salaad iyo soonku anfici maysa waxa weyaan kilaabi ahli naar maad ka midnaha meesha laga raacay halkaas eh saxaabadii bay xaqiireen saxaabadii bay gaalaysiiyeen culimadii waaweyneyda ummadday macnaa waxay ka hoos baxeen ayagaa ismahadiyey wahaakada halkaasuu la maray shaytaan baa meesha u kaxaysa saas macna nimanka khawaarijta la yidhahdo marka waa midda ay wadaadadii soomaalida macnaa waxa weyaan taqliidiyiinta ahaa ay ku khaldeen markii dadka la yidhi war shirkiga iska daaya aad qubuutana caabudaysaan ilaahay keligii caabuda waxay yidhahdeen nimankan dhalinyarada waa niman da'yar waa niman dhalinyaro ah waa niman xataa waxay yidhahdeen tiro xiirta waa niman khawaarij ah khawaarijta astaamaha ugu leh muddaana lagu akrin jiray waa khawaarij waa khawaarij anaga yani wakti cumrigeyga ka mida suufinimada kusoo qaatay dadkii waxaan ka mid aha lagu akrin jiray nimankan waa khawaarij iska jira markaasaa waxaa lagu akrinayaa wax alla wixii xadiiska khawaarijta kusoo arortay caamadu markaa saari karta waa runa nimankani waxaan la aqoon jirin bay keeneenoo inay khawaarij yihiin waa la iska garan bay kuleeyihin caamadu marka farqiga udhexeeya khawaarij iyo macnaha waxa weye manhajka qur-aanka iyo sunnada kutusaya farqiga udhexeeya isku mid maha khawaarijtu marka mabda ay qabeen uu sheekhu una leeyahay ha qaadanayno ha caqiidayninkaa isaga inaad muslimiinta gaalaysiiso aan wax lagu gaalooba ku kicin oo tiraahdo islaamkii waa ka baxeen kadibna aad dhiiggoodii xoolahooda banaysato taa iyadaa iska ilaaliga ku leh waxaa ka agdhow mabda'a khawaarijta nimanka la yihahdo muctasilada masaladaa marka la joogo ayaguna waxay qabaan ruuxu hadduu dembigeyn galo mu'minna ahaa adduunka waxaan leenahay bay dhaheen gaalna ma aha muslimna ma aha aakhare laakiin waxaan leenahay naartuu ku waaraya wax walba inaan gaalla ahayn mu'minna ahayn ayuu meeli karta marka aniga hadii doonta waa munaafiq munaafiqna waa gaal sooma wax xugum ah oo shareecada kitaabka qur-aanka iyo sunnada ku yaalla oo loogu talagalay cidaan mu'minna ahayn gaal la ahayn miyaad soo heli kartaa axkaamtu shareecadu imaa gaal bay ku saabsan tahay imaa mu'min bay ku saabsan tahay laakiin mansila bayna almansilatayn laba reer dhaxaad cid degan ma jirto nimanka muctasilada warkaasay ka baxeen laakiin aakhare marka la tago waxay waxay waxay waafaqsan yihiin khawaarijta oo waxay leeyihiin waa ahlu naar naartu ku waaraya laga soo saari maayo ahlu sunnadu waxay dhaheen ahlu sunnadu waxay yidhahdeen mu'minka dembiga galay dembiguna gaalnimo uusan gaadhsiisnayn adduunka markuu joogana waxaan leenahay maxaan leenahay mu'min caasi ah oo dembi imaankiisu naaqis iyo dhimaya aakharada maxaan dhahaynaa haddii dembigaa ku dhinto waa taxta mashii'ati illahi tabaaraka wa tacaala ilaahay doonidiisu hoos yaallaa allah siduu doono ka yeelay hadduu doonana ilaahay intuu cadaabka mariyo ka gooyo khaladkuu galay uu jannada geynaya hadduu doonana ilaahay uu iska cafinoo jannadii hore ka geynaya labadaba ilahay heli kara sooma ma odhanayna jannuu gelayaa hore ka gelayaa naartuu ku waarayaana dhihi mayno naarta laba gooraba uu ka soo bixi marba haddii iimaan ku dhinto laakiin naar ma la marin doonaa mise jannadaa horey laga geyn doona waa la cafin doonaa hawl ilaahay u taalaya subxana wa tacala aakhiro xugunkiisu waa saa adduunkana waxaan leenahay waa mu'min axkaamtii mu'miniintii muslimiintuu leeyahay wahaa kada saasa leenahay laakiin mu'min iimaankiisu dhamaystiran yahay ma dhahayn sooma mu'min iimaankiisu dhamaystiran yahay ma dhahayno ayb baydka saddexaad wuxuu yidhi walaa takuha noqonin murjiyan mid murji ah kaasoo lacuuban ciyaaris badan bidiinihi diintiisa ku ciyaaris badan alaa hay inama almurjiyu kan murjiga ahi yamsaxu waa kaftamayaa oo waa ciyaarayaa bidiini diinka waaba ku ciyaarayaa qolo kale oo qolada saddexaad oo masalada marka laga hadlayo yani mu'minka dembiga weyn galay qolo saddexaad weeye oo dhanka kala taagan khawaariji waxay yidhaahdeen iyo muctasilo haddaada dembi weyn gasho waad gaalowday sooma niman murji-a la yidhaahdaa yimid oo kuwaasiikha diin is yidhi markaasay kaaf iyo kala dheeri qoladii hore meeshay joogtay dhankeeda kale ku dhifteen murji-adu waxay leeyihin mu'minkan dembiga galay waa mu'min iimaankiisuna dhamaystiray waa mu'min kamil imaan ba dheh sooma kala fogo labadaa qolo khawaarijda waxay yidhahdeen waa gaal qoladana waxay yidhahdeen waa mu'min iimaankiisa ayna waxba ka dhimanayn halkaa markay ku dhifteen waxaa la yidhi bal iimaanka qeexa iimaanka waxay dhahen waa tasdiiq waa rumaynta qalbiga qalbigooduna ilaah iyo aakhare waa rumaysan yahay mar hadduu rumaysan yahay waxa ay galeen wax iimaankooda dhaawacayo maaha saas daraaddeed ba waxay idhahdaan iimaani ka iimaani jibriil addoommada midka ugu dembi badan iimaankiisa iyo malakul jibriil waa isku iimaan bay dheheen addoommada ka ugu dembi badan ee mu'minka ah iyo nebi maxamed waa isku iimaan bay dheheen salawatu rabbi wasalaamu caleyh laanna waxay qabaan iimaanku ismaba dhibaba iimaanku inuu wada tago iyo inuu wada joogo mooye wax qaybsamo maba aha oo isdhimi kara maadaama uusan isdhimi karaynin ninkani khalad baa ha galo laakiin iimaankiisii mana dhaawacmin dhibna ma gaarin iimaan dhamaystiran buu haystaa midka salaada iyo soonka iyo xajka iyo dadaalka dhammaystay iyo midka caasiga ahee dunuubta khamrada iyo dilka iyo zinada iyo qasanaya agtooda ilaahay agtiisa iimaankooda waa u simaya qoladaas sooma fogeyeen aad bay ufoge sooma aad bay ufogiyeen saas daraaddeed ahlusunna waljamaaca masaladan waa dhexdhexaad khawaarijtii waxay dhaheen waa gaal sooma ninkan ka hadlan ahlusunna waxay dhaheen war gaal ma hidaaye weli islaamnimadii waa ku jira qoladan oo murji-ada oo yidhi iimaankiisa dhammaystiranna waxay dhaheen war iimaankiisu ma dhammaystirna idinkuna u kaadiye maxaan dhahaynaa waxaan dhahaynaa horta waa mu'mina ma gaaloobin waa midda labaada iimaankiisu ma dhammaystirnee iimaankiisu waa dhaawacan yahay waa dhimay sooma sunnada dhexdhexaada maaha weligaada masaa-isha laysku haysto dhan haddaad aragto ahlusunna waljamaaca laba qolay udhexeeya ama saddex qolay udhexeeya sida diinta islaamku diimaha dhexdhexaada ay u tahay bay ahlu sunnuhuna firqooyinka iyo kooxaha iskhilaafsan dhexdhexaad u yihin qolana darafkaasay istaagaysaa qolana darafkaasay istaagaysaa ahlu sunnada dhex bay joogaan وkadalika jacalnaakum umaةa wasata uma dhexaada madheeeda cadaalad waa cadaalad ku samaysan maa murji-ada marka qoladaasaa la yidhahdaa oo waxay qabaan iyaga laftoodaa kooxa ah imaanku waa tasdiiq olaa qabta imaanku waa un macrifay qaarkood qabaan imaanku waa ilahay garo un aduu ilahay jiritaankiisa ma rumaysan tahay ha inuu jiro hadaad rumaysan tahay bas iimaankaaga waa qabta xoogagaa maqrab warsaa haddaad dhahdaan shaytaanku inuu mu'minna waa ka dhalanaysa shaytaan ilahay ma yaqaana waa ilahay ka yaqaana waa yaqaana shaytaan inuu mu'minna waa ka dhalanaysa fircawn inuu mu'minna waa ka dhalanaysa laanna fircawn ilahay wuu iska yeelyeelahaye laakiin ilahay inuu jiro ma oga laqad calimta ma haula laqad calimta ma anzala haulaai ilaa rabu samaawaati walardi basaa'ira wa ini laadunaka yaa fircawna mahmuura sama fircawn waa iska yeelyeelaysaa walinta waxaan ka hadlay inuu nabi muuse alayh salaam ficlan ma oga laakiin iska yeelyeelay marka ilaahay khalaa'iqda wax jiritaankiisa diidan baaba iska yar marka garasho keliya mu'min iimaan lagu yeeshaa maya waa khalad qalbiga wax iskaga jiro tasdiiqa iimaan lagu yeeshaa maya kulli daalika wax jira ma marka meesha shubhadeedu ka timid taa iyadaawey wuxuu ku yidhi marka walaa takuha noqonin murjiyan mid murjia kooxdaa iyadaa ee tidhi mu'minka dembiga galay waa iimaankiisu waa dhamaystiran yahay iimaankiisu isma dhimin oo isaga iyo mu'miniinta iimaankooda dhamaystiran yahay sidiiqiinta iyo ambiyada iyo malaa'igta waa isku iimaan kuwaasi mid ka mid ah noqon murji'ada lacuuban oo ciyaaris badan bidiinihi diintiisa ku ciyaaris badan murjiga diintiisa ku ciyaarista badan muxuu ka wadaa wuxuu ka wadaa murjiga waxaala goodaa diintiisa o dhan waa ina ciyaar ciyaarta maxaa yeelay adiga oo khaldan oo kharigan oo dunuub galaya oo caasi ah haddana hadduu ku yidhahdo waxba kaama dhimana booskii la rabay baad ku haysaa halkaa kaga iis meeshii la rabay baad kaga dhaadhadhada soo iska sii ciyaarun ma lacuban bidiinhi waa nin macna waxa weeye diinkiisa ku ciyaarayo waa nin dheenaya waay maa nin macna waxa weeyaan diin ka hadlayo ma saas macna lacuuban bidiinihi alaa hum inama almurjiyu ninka murjigiihi yamzaxu waa kaftamaya bidiini diinka waa ku kaftamayaa malaakul jibriil iyo nin khibra cadda waa isku iimaan ah nin maxamed iyo nin sinaysan waa isku iimaan ah wareega waad kaftamaysaan waay waa ciyaaraysaan saas macna marka kuwaana ha ka mid noqonin murji'ina ha noqonin khawaarijta ra'yigoodana ha qaadanin maxaan qaataa waxaad qaadataa madhabka ahlusunna waljamaca qaado muuminiinta dembiga gelaya iimaanka ha ka saarin ha gaalaysiin hana odhanin iimaankiina waa dhammaystiran oo waxaad ku tidhahda war waad khaldanteen cadaab ilaahay baadna qarka u saarantihin khatar baadna ku jirtaan laakiin ha gaalaysiin soo saas ruux ha soo noqdo madhabkaa qaadan kule macna ayib kadib baa wuxuuna yidhi وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي وصرح وينقص طورا وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمي وفي الوزن يرجع ماشي المسألة كانوا كياها الله ويقول مسائشة وين عقيدة كمدة هذا مسألة بس وحكولي وقل وحاتر هذا إنما الإيمان إيمانك قول وأراه ونية إيمانية وفعل إيفعل saddexdaa way iimaanku yusaraxu weeye mid la caddeeyey calaa qowli nabiyi nabiga qowlkiisa korkiisa nabiga qowlkiisa lagu caddeeyey salawatu rabbi waslamu caleyh wayanqusu wuu isdhimaa iimaanku tawran mar waa isdhimaa bilmacaasi dunuubtuna isku dhimaa sababteed wa taaratan marna yalmii wuu siyaadaa bidaacati ilahi daacadiisuu ku siyaadaa wa fi lwasni miisaanka dhexdiisana yarjaxu waa ku rajaxmaa waa ku cuslaadaa masalada wuxuu kaga hadlayaa iimaan maxaa la yidhaahdaa sidiisaba iimaan maxaa la yidhahda ahlusunnuhu waxay yidhahdaan iimaanku waa saddex noo saddex wa saddex tiir marka la helo bu ruuxa iimaankiisu xasilaya saddexdaas maxay yihiin ictiqaadu bilqalbi qowlun billisaan wa camalun bilqalbi waljawaarix inuu qalbigu ictiqaadiyo carabkuna ku dhawaaqo xubnuhuna sameeyaan saddexaas waa inuu qalbigaagu caqiidiyo mabaadi'da inaad rumaysan loo baahan yahay waa inay horta qalbigaaga galaan alla inuu cibaadada keli inuu yahay nabi maxamed rasuulka soo diray inuu yahay aakhara inay jirto yacni wax weeyaan mabaadi'da aakhara laga warramay rususha la soo diray kutubta ilaahay soo dejiyey mabaadi'da in la rumeeyo lagu talagalay waa inay horta qalbigaaga galaan ood qalbiga ka rumayso kow qalbigu qiro waa masalo masalada labaad wixii qalbigaagu qiray waa inuu carabkaaguna ku dhawaaqo maxaad cabiraysaa waxaad leedahay ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ana muxamadan rasuullah waa ugu horey wa ana muxamadan rasuulullah kadibna carabka acmaashiisii baad la imaanaysa lan carabku afku acmaal badan buu qabtaa sooma carabka waxyaalahu qabanaya baad la imaanaysaa ama ilaahay kuu dhaweynaya subxana wa tacaala oo wax ilahay lagaa cadaabkiisa lagaga carra qaybta saddexaadee loo baaya ama tiirka saddexaadee iimaanku u baaya waxa weeyaan wixii qalbigaaga galay carabkaaguna ku dhawaaqay xubnahaaguna waa inay hogaansamaan saddex su qalbiga keliyaan anigu iimaanku haystaa ma soconayso carabka waan ku daray oo waan ashahaatay basana ma soconayso laabudda waa inaad faraa'idii waajibaadka diinta wax kala timaado markaasaa mu'min lagu odhanaya haddii u qalbigaasaa wax iigu jiraan aada leedahay hadda waxa qalbigaaga kugu jira adiga ilahay wadaga dhexeeya laakiin sharciga rabbi subxaana wa tacaala iyo miisaankiisa mu'min lagu odhan maayo axkaamtii dadka mu'miniinta iyo muslimiintana lagu siin maayo haddaad carabka kaga dhawaaqdo ood shahaadateynka carabka ka qirto weli laakiin xubnihii aynan u hogaansamin faraa'idii waajibaadkii diinta ayadana waxaan ku leenahay mu'min ma tiid lanna maxaa la yidhahda imaanka waxaa la yidhahdaa maa waqara fi lqalbi wasadaqahu alcamal waa inuu qalbigana ku sugnaado wixiina wixii qalbiga ku jirana waa inaad camal u rumeeyoba ilan adaan noo sheeganaya in qalbigaaga iimaan ku jiro in qalbigaaga waxa ku jira ay runtaa tahay maxaa maxaa naga markhaati loo noqon kara ya camalkaa markhaati loo noqon kara annaga waxaan arkayna waa camal camalkaasi markhaati wuxuu u yahay hogaansanka aada hogaansantay salaada aad tukanayso soonka aad soomayso xajka aad xajinayso acmaashan aad samaynayso waxay markhaati u tahay waxa qalbigaaga ku jira laga qarsoon bay markhaati u tahay marka waa inaad markhaati keento iimaan haddaad sheegato waa inaad markhaati ku cadayso markhaatiguna wuxuu noqon karaa camalkaasu noqon karaa saddexdaa markii ruuxa laga helo baa waxaan leenahay mu'min waay saddexdaa midkood haddii la waayo ruuxa waxaan leenahay maxaan dhahayna mu'min ma aha soo soomaalidu marka weligeed ba aan ilahay u cibaadaysan weligeed qaar badan hadda saasaa jira weligii ilahay ma tukanin oo ma soomin oo ma salaadin oo ma xajiyin oo ma cumraysanayn haddana wuxuu kuleeyahay jannada layga horeyn maayo عجيب ويا كو قري قال يا كالا بردار يا ريت لا يظهر لنا يقول المشكله وفكر كاس مرجئه وفكر كاس يعني شيء يعني مذهب كان سنه الجماعه خلاف سنه دينك يا من بوحا ولا غير دينك adiga wax weeyaan in islam tahay sheego bulsho islaamiga afka soo jeedin sheego ilaahay waxa soo warin baa yiraahdaan ruux markuu hadii Soomaaliya uga gaalo bud marka nisab ku jira ما لا يسكير يلا رزق الرباية قال ما يا أخي جردون بالقرية سوالي ما قالوا وريد قالوا لا ما قالوا ما هذه انت لما أبتر عادي ولا سكير أبتر سوا هي باسبور لقاتنا هي جنسية ما وحنا لا عقائد عقائد وأعمال السماوية حدين وحيا الله غارك ولا نفس ما بلا وبرية سي صلاة دي مرتبة البرية تمام مركا قلبي وإلى قشو عربك كل واقع حبينا وهو جاء السلام إيمانك الصحبة عند أهل السنة والجماعة وكان السلام طيب المسألة اللي بعده كهل المسألة اللي ياكو خلاف سنة السنة قلت إنه يكون صدح لا قيمات بيهي صدح لا قيمات إنه يهي محاد دليله واعتقاد يعمل الجوارح هي قول اللسان صدح دي بغير الدليان وحال حديث من سود بن شرم وحيك لها ينوض بيان هل حديث وحديث ك أبو هريرة مدينك يا النبي كوري صلى الله عليه وسلم بخاري ومسلم لا يسوى صارف النبي يقول صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة إيمانك وتضبات يطور قبلني فأعلاها قول لا إله إلا الله قبل الله إيمانك كالكوبية وتضبات يطورك وحمد أبس الرئيسة وإن الروح اعتقادية كل واقع لا إله إلا الله الحق لقوا عبد المجرد الله أهيم وأدناها قيبت أبوها سيسنة إناطة الأذى عن الطريق dhibaatana jidhka jidhka taalla ee dadka dhibaysa inaad ka durkisood ka fogeysa waa dhagaxbaa yaalla qodaxbaa taalla wax la dhibsanaya yaalla inaad jidhka ka fogeyso waa qayb iimaanka ka mid walxayaau shucbatun min aliimaan bu nabi sal alay slam xishoodkuna waa gabal iimaanka ka mid ah xadiiskaasi gobollada u sheegay fiirsada قول لا إله إلا الله أو قيبت أبوك الرئيساء وحسوك لقلية قول القلب وقول اللسان قول القلب وحلي قلب ذكرد سنة قلب ذكرد سنكيس لأن لا إله إلا الله عرف كريه لغير هو قلب ذكرد نتشل يعني وحسح سنة مركوائي القلب ذكرده وعقيديه ورميه عرب كنا كنا وقول لا إله إلا الله تاسوا اعتقادك iyo qowlkii lisaanka labadaba iskula jira camalkii baa inoo laabo sooma wa adnaaha inaatatu lada can ariiq jidka markaad ka qaadayso qashinka ama qodaxda ka qaadayso soo ficil xubnuhu qabanayaan ma xubnuhu waa qabanaya gacantii baad samaynaysa ama lugtii baad ku laabaysaa oo ku samaynaysaa ayadana iimaankay ka mid tahay soo ma jeed marka xubnuhu waxay qabanayeen iimaan buu nabigu ka dhigay sal alay slam ictiqaadkii qalbigana iimaan buu ka dhigay carabka wuxuu ku dhawaaqayana iimaan buu ka dhigay soo intaba marka iimaanku saddexda tiir buu ku taagay saddexdaba ruuxu waa inuu xaqiijiyo saas wey macana saddexdaba waa inuu xaqiijiyo mas'alada labaad ee beydka labaad inoogu sheegay waxa weeye masalada labaad ee beydka labaad inoogu sheegay waxa weeyaan iimaanku marna waa siyaadaa marna waa isdhimaa yanqusu tawran bilmacaasi wa taaratan bitaacati yami iimaanku laba xaal wey xaaladuu siyaadayaa wuu kordhayaa ruuxa waa u kordhaya maxaa siyaadinaya ilaahay daacadiisaa siyaadinaysa kullama ruuxu daacada uu badsado iimaanku waa siyaadaya waa kordhaya waa kobcaya salaadiibuu badsaday iimaankiisu waa kordhaya soonkiibuu badsaday iimaanku waa kobcaya xajkiibuu badsaday iimaanku waa kobcaya dacwadii iyo diinta ilaahay loo adeegay badsaday waa kobcaya jihaadkiibuu badsaday waa kobcaya camal kasta ilaahay loogu dhawaado iimaanka waa kobci iimaanka waa kobcinaya waa kordhinaya qur-aanka ilaahay subxana wa tacala ku sheegay waidaa maa unzilat suuratun faminhum man yaquulu ayukum zaadatu haadihi iimaanan markay suuradi soo degto munaafiqiintu waxay leeyihin kiinagay iimaan u siyaadisay soo kuma cad marka in iimaanku siyaaday faama aladiina aamanuu fazaadathum iimaanan wahum yastabshiruun qur-aanka degayahay dadka iimaankana iimaankoodu dhab yahay iimaankooda wuu kordhiya akhrintiisu ku kordhiya wayazid wayaziid allahu aladiina ihtadow hudan hanuunka iyo iimaanka yaa isku macno ayib marka taa waa ziyaadada iimaanka amaa isdhigidda iimaanku inuu isdhigi kara waa masalada labaada iimaanku waa nusqaamaa maxaa nusqaamiya inuu isdhigo sabab u noqoto ya macaasida macaasida kol kasta oo dembi gasho iimaankaaga dhaawac baa gaadhaya hoosu dhac buu samaynaya mar kastoo dunuubta sii badsato iimaankaaga hoosu dhac buu samaynaya dhaawac buu dhaawacmaya kamaalkii iyo ziyaadadii buu waayaya hoos buu socday adiga laftaadaa dareemi kara adiga laftaada xaaladaha qaarkooda waxaad leedahay yani aad dareemi karto inuu iimaankaadu siyaasay xaaladaha qaarkooda waxaa jira aad dareemi karto inuu iimaankaagu hoos jiro micyaarka lagu dooga muxuu yahay micyaarka lagu doogaayo waxa weeyaan waxaad fiirinaysaa dhaacada ilaahay seebay kuugu macaan tahay ilaa inteebaad se adkaysi u leedahay marka qaarkood waxaad arkaysaa adiga qur-aanka kuu dhadhamaya sooma qur-aankii macaansanaya macaanihiisii fahmaya inaad ka dulkacda aan rabin marmarka qaarkood xiliya waxaa kusoo maraya soon salaadaadu badanayso tawbadaadu rujuucaadu badanayo xusuustaada aakhara badanayso markaa iimaankaagaa kordhay marna waxa weyaan adduunyada intay ku qaadato baa waxaad isxusuusanaysaa adigooda meel bohol ah kasii dhacahay tagta masaajidow jamaacoy khayrow yani qur-aan akhrisow waa ku jiidatay markaas waxa weeyaan waxaa dareemaysaa inuu iimaankaada hoos u dhacay masalada dareemi kara masalada dareemi kara ruuxu xaaladihiisa hadduu la socdo waa dareemi karaa markuu hoos u socdo iyo markuu iimaankiisu kobcayo marka qur-aanku waa tilmaamay iimaanku inuu siyaadayo inuu nusqaamayana axaadiista nabiga sal ly slam baa tilmaamaysa wakadalika aayad kastoo sheegtay iimaanku inuu siyaadayo waxaa laga fahmayaa iimaanka nusqaantiisana waa laga fahmaya leanna shay kasta oo ziyaada sooma nusqaamo shay kastoo ziyaado aqbali kara nusqaanna waa aqbali kara waana miduu nabigu sheegay salawatu rabbi waslamu aleyh xadiiska uu ku sheegay xadiiska abu saciid alkhudri fi saxiix muslim man ra'aa minkum munkaran falyuqayiruu biyadihi fain lam yastatic fa bilisaanihi fain lam yastatic fa biqalbihi he wadalika adcafu liimaan saas iimaanka ugu daciifsada iimaanka warna inu daciifaad daranaysa dumarka markuu nabigu ilahi nabi sal ly slam kii ku yidhi ma ra'aytu min naaqisaati caqlin wadiin caqlin wadiin naqsu diin bimacna naqsu liimaan naqsu diin bimacna naqsu liimaan baa laga wada marka wuu nusqaamaa macaasidaa nusqaamisa taacaduna iimaanka way kordhisaa madhab sunna aljamacada yaa khilaafsan masalada iyada ah waxaa khilaafsan nimanka la yidhahdo murji'ada murji'ada hadda soomaliya kasoo hadlayno murji'adu waxay leeyihiin aliimaanu laa yaziidu walaa yanqus sooma laanna maadaama kii dambiilaha ahaa iyo kii rasuulka ahaa iyo kii malagga ahaa ay isku iimaan ka dhigeen ma iimaan isdhiw hayaan meeshaan ku hayaan ma qabaan iimaanku nusqaamay marka iimaanku waa hal juz bay leeyihiin juz-un laa yatajaza waa kutla waaxida aan qaybsanin weye ama wada tegi ama wada joogi laakiin wax qaybsanayo marna yaraanayo marna kor u kacayo ma habilin adigu waa ra'yigaa khuraafadaaday ku tageen laakiin kitaabka iyo sunnada iyo ijmaaca salafka sidaasay mareen in macna wax weeyaan iimaanku nusqaamayo siyaaday wuxuuna yidhi marka waqul waxaa tidhahdaa inama aliimaanu iimaankii qowlun waniyatun wa ficlun sidaa sidaoona sunnuhu qabaan murji'adu waxay yidhahdeen qowlun qowlun qaarkood waxay yidhahdeen huwa almacrifa qaarna waxay yidhahdeen aliimaanu huwa qowlu lisaan qolna waxay yidhahdeen aliimaanu huwa tasdiiq laakiin saddexdaa rukni iimaanka cid ku qeexday waa uun ahlu sunnaha waqul waxaad tidhahdaa inama aliimaanu iimaankii qowlun qowl weeye waa in carabka lagaga hadlo iyo qawlun qalbi labada soo galaya waniyatun iyo ictiqaad niyadu waa ictiqaad wey qalbiga ictiqaadkiis wey wa ficlun iyo camal xubnuhu inay hogaansamaan calaa qowli nabiy musaraxun wey mid la cadeeyey calaa qowli nabiy nabiga oraahdiisa lagu cadeeyey oo xadiiskaynu hadda sheegaynay xadiidu shucab iliimaan oo hadda aan sheegaynay xadiiskaasuu nabigu cadeyey sal sl iyo xadiis kaleba wayanqusu wuu isdhimaa iimaankii tawran mar buu isdhimaa muxuu isku dhimaa bilmacaasii dunuubta iyo macaasida sababteed buu isku dhimaa wa taaratan marna mar kalena bitaacatihi addoonka daacadiisa dartii iyo sababtiisa ayuu yanmi ku siyaadaa marna addoonka daacadiisa darteed buu ku siyaadaa oo imaanku ku kobcay oo ku kordha wa fi lwasni miisaanka dhexdiisana aakharana yarjaxu wuu ku rajaxmaa oo wuu ku cuslaadaa imaanku maxaa keenay inuu miisaanka aakhar ku rajaxnaado bimacnaa daacada keenta sooma daacada ayaa keenta marka sidaas weya labada masalada cinda ahlusunna waljamaca saas imaanka tacriifkiisu waa kaa masalada ma siyada mise manusqamaana iyadana sidoo kale waa khawaarijta iyo muctasiladu laftoodu waxay leeyihiin aliimaanu qowlun wa camalun wa ictiqaad intaa tiirba inuu imaanku ka kooban yahay iyagu way qabaan laakiin iyagii ahlu sunnaha maxaa u dhexeeya waa su-aal inaad ka jawaabto marka
inuu dhimo iyo inuu siyaado inuu dhimo iyo inuu siyaado khawaarijtu waxay yidhaahdeen iimaanku waa qowl ictiqaad iyo camal jawaarix ahlu sunnahuna saa unbay iimaanku u kaxeen maxaa u dhexeeya ahlu sunnaha iyo khawaarijta
waxaa u dhexeeya aan sunnaha qofka iimaan kale Mm.
ee diinta kama saaran yani iimaan kale diinta kama saaran haddii uu sunna iimaani wax diinta ka saaray ahlu sunnuhu diinta kama saaraan ruuxii dembi weyn galay masale kale waa waxaa weeye shirka yani yani daacadana wuu ku siyaada Eh, macaasidana wuu ku nusxaa
taqriiban taas waay macnaha waxay ku kala tegayaan ahlu sunnuhu waxay leeyihiin saddexdaa rukni buu ka kooban yahay iimaanku laakiin saddexda rukni ee uu ka kooban yahay iimaanku marna waa isdhimayaa marna waa siyaadayaa oo ruuxii intuu dembi weyn galo buu iimaankiisii hoos u dhacaya laakiin uusan ka baxaynin marna intuu macdaaco la yimaaduu kordhaya macna waxawey waa qaybsami karaa bay leedahay iimaanku jawaabta markay soo gaabay waxa weye ahlu sunnuhu waxay qabaan iimaanku saddexdaa tiirba ha ahaado laakiin wuu qaybsami karaa waa shay waxna ka hari karo waxna tegi karo sooma khawaarijtu maxay yidhaahdeen khawaarijtu waxay yidhaahdeen annagu waxaan leenahay saddexdaa tiir buu ka kooban yahay laakiin ma qaybsami karo qayb ka mida hadday tagto dhammaantii waa tegay inuu wada joogo iyo inuu wada noqoya wax ka dhexeeya male male faham ayadii intaasaa udhexaysa yani gobol hal gobol oo qaybsanayn wada balayo saas daraaddeed waxay yidhahdeen ruuxa dembiga way galay maadaama iimaankiisii dhaawacmay wuu wada tegay waxba kama hadhin sooma marka iimaan kala haraya ma qabaan iimaan qaybsanayana ma qabaan ahlu sunna laakiin waa qaybsanaya bay leeyihin halkaa farqigaa udhexeeya waana midda waxaa ku dhismaysa intaasoo masalaa ku dhismaysa farqigaa udhexeeya ahlu sunna iyo qolada kale kitaabku marka inoo gabagabaynaya imaamku wuxuu yidhi marka wadac ka tag canka xaggaaga waxaad ka tagtaa aaraa'a rijaali ragga aaraadooda iyo ra'yiyaalkooda ka tag buuri wa qawlahum iyo oraahdooda ka tag faraha ka qaad fa qawlu rasuulillaah rasuul ilaahi oraahdiisii hadalkiisa ayaa askaa dahirnaan badan oo wa ashraxu sharxanaan badanoo laabta u sharxanaan badan walaa takun ha noqonin min qowmin qowm mid ka mid ah qowmkaasoo talahaw ku ciyaaray bidiinihim diintooda ku ciyaaray kuwo diintooda wax lagu daaha ka dhigto oo ciyaar ciyaar ka dhigtay kuwaa mid ka mid ah ha noqonin oo fatatcana aad markaa durto fii ahli lxadiidi xadiidka dadka raacsan markaa aad durto oo wataqdaxu aad wax ka sheegto meeshaas wuxuu inoogu soo gabagabeeyey sidaadaba laba arrimood baa isgarab socda ruuxu inuu diintiisa ka qaato rasuulka qowlkiisa iyo qur-aanka salawatu rabbi waslamu caleyh iyo inuu ka qaato aaraada ragga cudumidku dooniga ha noqdeen culimada maalan waxaa yidhi faylusuuf hebel falaasifadaa qabtuu ku leey waxaa yidhi mufakir hebel baa yidhi mujtahid hebel baa yidhi sheekh hebel baa yidhi warkiisa wuxuu ka qaataa iyo muctaqadkiisa wuxuu ku salaysan yahay ragga aaraadooda hebel baa yiri buu kuleeyahay wuxuu kuleeyahay ragga aaraadooda waxba ha ka soo qaadin kala tag buu ku yidhi waxaad cuskataa nabiga qowlkiisa salawatu rabbi wasalam caleyh iyo sharciga cusko waana saas alimaam cumar bn khataab radi allahu canhu ayaa waxaa wuxuu dhihi jiray iyaakum wa asxaab ara'yi buu dhihi jiray iska jira dadka ra'yiga cuskada maxaa yeelay fa inahum acdaau diin waa diinta cadowgoodi wa acyathum sunna an yaxfaduuha fa acmaluu cuquulahum buu sunnadii inay xifdiyaan iyo axaadiistii baa baalisayay ku noodeen oo keeni waayeen markaasay cuquushooda u laabteen dadku waa saas in hadaad aragtay ra'yigiisa u noqonaya hadaad aragtay waa nin daalayo sharcigii inuu bartuu ka daalay meel sakuu doonaya marka intuu cumaamada duubto inuu sheekh ka noqdo markaas wuxuu kuleeyahay waxay ila tahay waxay maaragtay ila quman war waxay ila quman waxay ila tahay jooji haddaad doonayso inaad diintan ka tarjuntood wax ka sheegto waa inaad sabir bixiso waktina bixiso dadaalkeeda bixiso kitaabkeeda iyo sunnadeeda iyo meeshii loogu talagalay saadirteeda waa inaad dhex gasho wakti badan uu kaaga baxo markaa kadib baad buu ahal noqonaysa laakiin shotun meel gaaban un maaragtay in bahasha lagaga soo boodo meel gaaban oo inta matala dad caama ah macnaha waxa koofiyada loo xiray oo loo degala dhaqayrinka sala saxsan ma sala sala saxsan ma waana markay diintu lumaysa waa markay ay caama culimo u noqoto markay diintu lumaysa waa haddii nabi ka horreeya salawatu rabbi wasalaamu caleyh wuxuu yidhi rasuulku sal alla alay wasalam yacni cilmigaa la qaadi doonaa cilmiga qaadidiisuna waa culimada dhiganaysa rasulku sal alay slam culimadaa dhigan doona cilmiga ay ka tageen baan laga reebi doonin oo dadkaa cilmiga ka saahidi doona cilmiga sharciga culimadii taqaanidaa dhiganaysa wax laga reebi ma jiro markaasay dadku waxay culimo ka dhigan doonaan dad aan diinta aqoon u lahayn markaasay cilmi darre iska hadlayaan oo dadka u fatwoonaya wuxuu rasuulku yiri sal alay wasalam fadallu wa adallu bi rasuulku sal alay wasalam ayaguna waa lumeen bulshadii iyo mujtamaciina waa lumiyeen marka heel baa yidhi iyo dariiq howlaa tiri iyo kooxeel baa yidhi iyo xisbi hebel baa yidhi iyo faylasuf baa yidhi iyo yacni dacanka araa arijaal ragga aaraadooda ka tag ra'yiga ruuxu wuxuu dooniba ha noqdee wuxuu ra'yi noqon karaa oo qiimo yeelan karaa kolba hadduu cuskan yahay ama aayad qur-aan ama xadiis cuskan yahay marka waa ra'yi muctabar ah laanna meel adag buu salaf ku hayaa soo imaam a'imadii ka mid ah halbal yidhi shaafici baa halbal yidhi ra'yi buu yidhi abu xaniifa yidhi maalik baa yidhi axmed baa yidhi ra'yigoodaasi wuxuu ra'yi muctabara ku noqon karaa inuu kitaab cuskado ama xadiis cuskado soo ma hadduu iska ra'yi miyiri yahay ra'yi miyiri waa uu ra'yi faraa kala bax adaa isku siligeeni macana ha isku silin ninkuu doonida ha noqde cali bin abi taalib radi allahu canhu waa ka isagana ay ka sugan tahay inuu yidhi low kaana diinu yu'khadu bira'yi lakaana masxu batini khufi awlaa min masxi daahirihi hadday diinta ra'yi lagu keeni karo iyo waxay ila tahay haddii diinta lagu keeni karayo kufka in hoos laga masaxo baa ka awlaysan lahayd in korka laga masaxo saas maana matala hadday diintu caqli tahay marka shurbaad shurbada lama- la masaxayo baala sogsiyada ama meel marka la masaxayo kufka la masaxayo haraga ah ma hoostaa laga masaxa mise korkaa laga masaxa korkaa laga masaxa maadaama masixiddu weysadii ay bedel ka tahay meesha dhulka qabanaysa in la masaxo ay ku fiicnayd waa tee caqliga duniya ma hoos waa mise waa kor hoos waa haddii inaga laynoo deyn lahaa oo layna dhihi lahaa xaggee la masaxaa ma hoos baa la masaxaa mise kor baa la masaxaa layskuga khilaaf kulligan waxaan dhihi hoos baa dhulka qabanaysa soo ma hoos baa dhulka qabanaysa laakiin diintu ra'yi maaha diintu ra'yi maaha waxaa ila tahayna maaha waxaa ila qumanna maaha diintu waa itibaac laba shay oo isku mid aad arkaysa laba xubin mina u kala samaynaysa kana xubinkaas ule kana xubinkaas ule marka adiga qiyaas iyo araa rijaal ha ku soconina diintaada afarka raac maxaa la soo guuriyey muxuu alla yidhi muxuu rasuulkiisu yidhi saxaabadii maxay dhaheen soo ma jeed maxaa la hayaayoo la hayaa masalada ku soo arooray halka raac haddiise laakiin aaraada rijaada ay kulu gooyaan meel umaad ka dhe alimaam alawsaaci caleyh raxmat ullah isagana imaam ahli yani waxa ahlu shaam shaam marka la joogo raggii madaahibtooda mutabaca ahay buu ka dhigay imaam awsaaci caleyh raxmat ullah shaafici oo kale matala masar buu joogay alimaam axmed wuxuu joogay baghdad ninka la yidhaahdo maalig wuxuu joogay madiina soo ma shaam waxaa joogay oo imaam ka ahaa oo madhabkiisa la raacsanaa alimaam alawsaaci caleyh raxmatullah isku xiliyayna taqriiban ku aadayen ayb imaam alawsaaci wuxuu yihi marka calayka bilafar shayga la soo guuriyey oo aayad ama xadiis ah ama saxaabadii salafkii laga soo guuriye kaa qabso wa in rafadaka annaas buur dadku haba ku naceen dadka dhan ha kugu diideen adiga halkaas ku dhegano caalamka dhan hadduu kugula cemeebo ha ku khilaafo halkaa ku dhegano adaa saxsan ayb wa araa arigu wuxuu yihi wa iyaaka wa araa rijaal ragga ra'yigoodana iyo caqligoodana ka tag wa in zakhrafuuhu laka bilqowl haba kuu qurqurxiyeen oo ha kuu naashnaasheen hadalka haba kuugu qurqurxiyeene ra'yi mid min mar hadduu yahay faraha ka qaad maxaa yeelay fa ina alamra yanjali wa anta calaa tariiqi mustaqiim arrintooda u cadaan doontaa kulada ku khilaaftay adigoo jidcadahaya saas ma mid kasta oo ariiqada sunnada khilaafay mar dambe oo uu baaba'ay buu ku halaagsami doona yuu ku baraarugi doonaa in laga saxsanaa waa ninkii ilahay uu dabca inuu baraarujiyo ninkii alla dabca inuu baraarujiyo qaarna say u wataan u wataan bay ku halaagsanaya ku baaba'aya muhimaddu maxay tahay marka ku dhag buu ku yidhi wuxuu ku yidhi marka walaa takun min qowmin talahaw bidiinihim ha ka mid noqonin dad diintooda ku ciyaaraya oo dadka diintooda ku ciyaaraya waa dadka cilmi kalaamka qaatay falsafada wareerisay aaraada rijaashu wareerisay qoladaa waa qolada diintooda ku ciyaaraya oo haddaad diinta aad aaraada rijaasha qaadato diintaada ku ciyaarto waxaa lagugu garan in aad durtooda wax ka sheegto ahlulxadiidka ahlulxadiid yaa la yidhahdaa ya waa hore usoo sheegnay ahlu sunnaha wa waxaanu soo sheegnay ahlulxadiid baa la dhahaa ahlusunna la yidhaahdaa ahlulahar baa la yidhaahdaa asxaabu alxadiid baa la dhahaa alfirqa annaajiya la yidhaahdaa alطaa'ifa almansuura la dhahaa dhammaan magacay u yihiin waa kooxdaas dariiqadii nabiga uu ka tegay salawatu rabbi waslamu calayh haysan meeshay dooniga ha joogeen xilligay dooniga ha joogeen howlahay dooniga kala gedisan ha hayeen ayagaasaa macnaha wax weeyaan lagu leeyahay mar- waxaa lagu gartaa marka ninku inuu khalda lagu qalloocay qalloocsiga kuwaas wax ka sheega sidaas daraaddeed baa wuxuu yidhi alimaam abu xaatim araazi caleyh raxmatullah wuxuu yidhi calaamatu ahli lbidac alwaqiicatu fi ahli اlahar astaanta lagu garto dadka ahlulbidaca ee jidka ka leexday astaanta lagu garto waxa weeye dadka raacsan qur'aanka iyo sunnada inay duraanoo wax ka sheegaan waa dad adadag waa dad qallafsan waa dad marakudheg ah waa dad xag jira waa dadaan adduunka la soconay baa lagu leeyahy oo maxaad rabtaan muslim casriyaa loo baahan yahay lacag baasha tanaasuli karo xoogaa adduunyadu maanta waa tagtay la socon karo wax badan fududayn karo saasaa loo baahan kan la war sunnadii baa tidhi xadiiskii baa sidana qur-aankii baa sidana waxaa la leeyahay fiqul waaqic buu ka dhacsay waaqica ma fahamin baa la leeyahay hadii waxa doonaya ha la yidhahdee meel adag baad haysata mar walba aayad ama xadiis ku taagan tahay caalamka dhan ha ku khilaafo ha u abayeen saas wey macana ha u abayeen saas marka in wax laga sheego oo la duro oo la tacniyo oo waa calaamada lagu garto dadka ahlu bidca saas wey macana marka ha noqonin saasuu ku leeyahy wadac ka tag buuri canka xaggaaga aaraa arijaali ragga ra'yiyaalkooda ka tag buuri wa qowlahum iyo olaahdooda ka tag olaahda dadka ka tag sheekhu doonaa noqdo caalima noqdo marba hadduusan mustanad rasmiga uusan cuskanayn faqowlu rasuulillaahi rasuulka ilaahi qowlkiisa sal ly wasalam ayaa askaa tahirnaan badan oo wa ashraxu sharaxnaan badan lisabriga laabtana u sharxnaan badan laabta macnaa waxa weye waa sacnaanteeda inay qaadato ku xasisho xadiiska nabiga u dhow salawatu rabbi waslamu caleyh iyo qowlkiisa walaa takuha ahaanin min qowmin qowl mid ka mid ah qowmkaasoo talahaw ku ciyaaray bidiinihi diintooda ku ciyaaray yihiin waa ahlulbidaca ahlulahwaanka dadka dariiqada sunnada ka leexday yani waxa weeyaan fii cibaadaatihim fii caqaa'idihim fii sulukiyaatihim dadka dariiqa saxdaa ka leexday baa dad diintooda ku ciyaaraya maxaa yeelay waxba ma ogan oo fatatcana markaa aada durto haddaad dadka diintooda ku ciyaaraya ka mid noqoto ahlulkalaamka iyo albidca fatatcana markaa aada durto fii ahli lxadiidi xadiidka dadka raacsan markaa aada durto bukhaari iyo muslim iyo sunanka iyo dadka wax ka qaadanaya ee aafaarta lasoo guriyey diinta ay u tahay kuwa marka aad wax ka sheegto durto oo u aragto dad dambeeya inayyihiin oo wataqdaxu aada markaa qadxiga waxa layihi macna dhacni waa taqdaxu marka aada durto ood wax ka sheegto macna ayib intaa markuu inoo sheegay digniintaana ina siiyey buu halkan bayd buu kitaabkii ku gabagabeeyey imaamku idaa mactaqadta dahra yaa saaxu haadihi fa anta calaa khayrin tabiitu wa tusbixu buk idaa maa goortii ictiqadta aada caqiidayso ood rumayso addahra noloshaada yaa saaxi saaxiibkayow haadihii tan aan hadda soo sheegnay haddaad intaan nooshahay caqiiday soo rumaysnaato fa anta adigu calaa khayrin khayr korkiibaad ku suganta fa anta adigu calaa khayrin khayr korkiibaad tabiitu ku baryaysaa oo wa tusbixu aad ku waabarisanaysaa caqiidatu ahlisunna waljamaca oo kitaabkii sunnada laga soo qaatay buu noo sharxay soo wuxuu ku yidhi marka haddaad intaad nooshahay mabda'a haysato mabaadida ama qadaa wa qadar ama saxaabada ku saabsan ama masaa'ilul iimaan ku saabsan ama masdaru talaqiga xaggee diinta laga qaata ku saabsan masaa-isha uu soo sheegay muminka usuusha ah haddii intaad nooshahay aad ku dheganaato saaxiibow buu ku yidhi waxaad ku waabariisan ood ku seexan ood ku bari ood ku soo toosi ood ku noolaani dariiqa toosan buu ku yidhi oo dariiqadii nebi maxamed ka tegay salawatu rabbi waslamu caleyh saas macna marka haysuu ku leey hayso intuu dadaali kara waa dadaalay laakiin masaa'il buusan macnaha waxa weeyaan uu uu waan u reebay madmi maadaama iska gaabay ayna u saamixin inuu macnaha waxa weeye u tataruqo wa idaa maa goorti idaa maa goorti eetaqadta aada caqiidaysood rumayso addahra inta noosha ay tahay addahra zamanka wa inta aad nooshahay yaa saaxi saaxiibkayo haadihi middan haddaad caqiidayso haadihi waa manduumada wuxuu kusoo sheegay tixda wuxuu kusuusan mabaadidu kusoo sheegay yaa saaxi saaxiibka yaa saaxiibaasi waxaa la yidhahdaa waa munaada murakhama la yidhahda yaa saaxibii waa yaa saaxibii marka waa la gooyaa oo ba'da iyo ya'di labadaa la gooya yaa saaxi maanaa yaa saaxibii oo kale macna yaa saaxi saaxiibkayo haadihi middan haddaad cadqeedhisood rumayso fa anta adigu calaa khayrin khayr korkiibaa tabiitu ku baryaysaayo habeenku kugu galaya oo wa tusbixu aad ku waabariisanaysaa oo habeen iyo maalinba khayrkaasaad ku dul sugnaanaysaa buu ku yidhi laakiin haddaad ka leexato dariiqa aan kuu soo sharxay buu markaasi waxa weye ahwaadaa ku kala dafaysa macnaa waxa weye wa ana hada siraatii mustaqiiman fattabicuuhu walaa tattabicu subula fatafaraqa bikum can sabiilihi intaas insha allahu tacala kitaabku ku ogyahay ilahay waxaan u weydiinaynaa mualifka ama naadimka inuu ilahay ajir ka siiyo إلهي إلا يقول وانفعه وإن خربنا إلهي لو ضعفه هذا بالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه